wasaaradda gaashaandhigga ee dalka britain ayaa isniintan sheegtay in tirada howlgallada ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee taatikada ee ruushka ee dulhay haabaya ukraine ay si aada hoos ugu dhacday oo ay u badan tahay tobnaan howlgal maalintii warbixin ay v o eda ka qortay waxaa inoo heysa caashe ibraahim aadan caashucuud
hoos u dhaca howlgallada ayay wasaaradda tiri waxa ay u badan tahay inay ka dhalatay khatarta sare ee joogtada ah ee difaaca hawada ukrain xadidaadda saacadaha duulista ay heli karaan diyaaradaha ruushka iyo cimilada sii xumaanaysa iyada oo la adeegsanayo xeeladaha weerarka dhulka ee ruushka oo inta badan ku tiirsan aqoonsiga muuqaalka iyo hubka aan la hagi karin ayay ciidamada cirka ee dalka ruushka waxa ay u badan tahay in ay sii wadi doonaan heerka hooseeya ee howlgallada dhulka iyadoo loo marayo cimilada jiilaalka oo xun ayay tiri wasaaradda difaaca ee dalka britain madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa khudbadiisa maalinlaha ah ee maalintii axadda waxa uu ku sheegay in ukraine ay haysato wax aanu ruushku haysan waxaan difaacaynaa waddankeenna hooyo taasina waxa ayna siinaysaa dhiirigelinta ugu xooggan ee suurtagalka ah waxaan u dagaalamaynaa xorriyad taas oo mar walba sii kordhisa awood kasta waxaan difaacnaa runta tanina waxa ay midaysaa oo ay midaynaysaa dhammaan adduunka ku hareeraysan ukrain hogaamiyaha dalka ukrain ayaa sidoo kale waxa uu ku booriyey dadka reer ukrain inay iscaawiyaan si ay uga gudbaan jiilaalkan waxa uu yidhi fadlan ha weydiinin haddii aad caawin karto iyo sida caawi markaad aragto inaad awooddo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka anthony blinken ayaa xaddii waxa uu sheegay in qiimaha cunaqabataynta reer galbeedka ee ruushka uu saaray ay maalin waliba sii kordhayaan taasoo adkaynaysa in xukuumadda moscow ay dib u buuxiso hubkeeda si ay u horumariso dagaalka ka socda dalka ukrain iyada oo xadidaadyo ganacsi oo ay soo rogeen maraykanka iyo xulafadiisa ayuu blinken waxa uu sheegay in ruushku aanu soo dhoofsan karin qaybaha ay u baahan yihiin si ay u dhistaan hub badan si ay u beddelaan kuwii laga burburiyey oo looga burburiyey goobihii dagaalka ee dalka ukrain amaba mararka qaarkood laga tago iyada oo ciidamada moscow ay dib u gurtaan iyaga oo wajahaya horumarka dadka reer ukrain diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka ayaa u sheegay barnaamijka state of the union ee c n n kharashka ayaa isa soo taraya maalin kasta culayska saaran ruushka ayaa sii kordha maalin kasta ayuu yidhi waxa uu sheegay in xulafada reer galbeedka ay si joogto ah u eegayaan siyaabo kala duwan si ay u xoojiyaan cunuqabataynta xitaa si ay u wiiqaan dhaqaalaha ruushka iyo dadaalkiisa dagaalka blinken ayaa ku eedeeyey ruushka in ay isku dayayaan inay kordhiyaan dagaalka xilliga jiilaalka oo ay sii wadaan duqaymaha cirka ee ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ku beegsanayeen tamarta iyo biyaha ukrain si ay u wiiqaan niyadda dadka reer ukrain isaga oo yidhi tani runtii waa bahalnimo wasaaradda difaaca ee dalka britain ayaa sheegtay in ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ay muujinayso taageerada shacabka ruushka ay u hayaan dagaalka oo sii yaraanaysa cusboonaysiinteeda subaxnimadii axadda ayay wasaaraddu waxa ay ku sheegtay in warbaahinta madaxa bannaan ee dalka ruushka ay sheegtay in helitaanka xogta ay ururisay adeega ilaalinta federaalk ee ruushka ay muujinayso shan iyo konton boqolkiiba dadka ruushka inay jecel yihiin wadahadal nabadeed oo lala yeesho dalka ukrain halka shan iyo labaatan boqolkiiba oo keliya ay sheegeen in ay taageerayaan sii wadidda dagaalka bishii abril ilaa siddeetan boqolkiiba dadka ruushka ayaa waxaa lasoo sheegay inay taageerayaan duulaanka dalka ukrain dhanka kale madaxa tamarta ee ruushka oo ah ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha alexander novak ayaa waxa uu sheegay axaddii in xukuumadda mosco aysan iibin doonin saliidda ku xiran qiimaha reer galbeedka xitaa haddii ay tahay in ay jarto wax soo saarka novak waxa uu ugu yeeray qiimaha lixdanka dollar ah ee fuustadii ee jimcihii ay ku soo rogeen kooxda toddobada ah ee hormuudka ka ah dalalka warshadaha leh iyo austraeliya faragelin weyn oo lagu sameynayo ganacsiga tamarta adduunka tallaabadaasoo keeni karta gabaabsi qiimaha sicirka oo ay soo jeedisay xogayaha maaliyadda ee maraykanka janet yelen ayaa ujeeddadeedu tahay in la dhimo dakhliga dalka ruushka ka soo gala saliidda kaas oo taageera ciidankooda iyo duulaanka ukrain qiimaha sicirka ayaa dhaqan galay isniintan maanta ah taas oo ku soo beegantay cunuqabataynta midowda yurub uu saaray inta badan shixnadaha saliidda ee dalka ruushka lama hubo siday arrimahani oo dhami saameyn ugu yeelan doonto suuqyada saliidda kuwaas oo u dhexeeya cabsida laga qabo in saadka ruushka oo lumay iyo baahida daciifka ah ee ka dhalatay dhaqaale xumida adduunka ruushka ayaa laga yaabaa inuu ka aargoosto joojinta shixnadaha waxaana laga yaabaa in yurub ay ku dhibaatoonayso sidii ay u beddeli lahayd shidaalka naaftada ah ee dalka ruushka laga keeno